بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم قال المؤلف رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم شلay waxaan soo qaadanay muqadimadii wuxuu noo sheegay abulqaasim alanmaati inay ka codsadeen ismaaciil ibni yaxya almusani inuu u caddeeyo madhabkii salafka ahlulxadiid kadib wuxuu u soo qoray waraaqdan fakataba ilayna halkaasay shalay noo joogtay wuxuu ku bilaabay basmalada bismi illaahi araxmaani araxiim waxaan ku bilaabaa magaca ilaahay allihii naxariistiisu ay caamka ahayd iyo midda naxariistiisu ay khaaska tahay wuxuu yidhi markaa casamana allaahu ilaahay hana dhowro wa iyaakum annaga iyo adinkaba ilaahay ha nagu dhowro bitaqwa taqwadee wa wafaqanaa wa iyaakum annaga iyo adinkaba hana waafajiyo limuwaafaqati alhudaa hanuunka waafaqitaankiisa hana waafajiyee amaa bacdu intaa kadib wuxuu yidhi casamana allahu wa iyaakum annaga iyo adinkaba ilaahay ha nagu dhowro bitaqwa taqwada taqwada waxaa loola jeedaa qofku inuu ka gaashaanto cadaabka ilaahay iyo caradiisa inuu ka gaashaanto asal ahaan kelimadan macnadeedu waa sidaas nin shaaciraha wuxuu yidhi saqata annasiifu walam turid isqaatahu fatanaawalathu waataqatna bilyadi wuxuu ka sheekay ina haween haweeney safaleetigii madaxa u saarnaa uu ka dhacay wuxuu yidhi marka saqata nasiifu nasiifkii waa ka dhacay walam turid isqaatahu laakiin iyadu uma aysan jeedin inay riddo fatanaawalathu way laacday oo dhulkay ka laacday wataqatnaa bilyadi gacanta ayayna isaga kaana dhigtay si aan loo arag gacantay marka isaga aadiday waxaa laga rabaa marka wataqatnaa bilyadi taqwada asalkeedu marka waa sidaas qofku waa inuu ka gaashaanto oo cadaabka ilaahay iyo caradiisa inuu wax isaga dhigo si uusan usoo gaarin cadaabka ilaahay iyo caradiisa maxaa looga gaashaantaa qofku hadduu gacan isaga dhigo maka badbaadaa maya laakiin waxaa ilaahay uu noo sheegay caradiisa iyo cadaabkiisa in looga badbaadaa aliimaanu bihi wa birusulihi walyowmi alaakhir wa malaa'ikatihi wa kutubihi waalbacthi waalnushuuri waatibaacu amrihi waijtinaabu maxaarimihi isaga iyo rusushiisa iyo maalinta qiyaame in la rumeeyo iyo kutubtii uu soo dejiyey wixii ilaahay uu reebayna laga reebtoonaado wuxuuna farayna aan yeesh aan yeelno markaas waxaan la imaanay taqwo oo ah gaashaan carada ilaahay iyo cadaabkiisa waxbaan isaga aadinay haddii inta aan la helin carada ilaahay iyo cadaabkiisa wax kaa badbaadiya ama kaaga aada ma helaydid wuxuu yidhi marka casamana allahu wa iyaakum bitaqwa annaga iyo adinkaba ilaahay ha nagu dhowro taqwadiisee wawafaqanaa wa iyaakum annaga iyo adinka hana waafajiyo limuwaafaqati alhudaa hanuunka waafaqitaankiisee amaa bacdu intaa kadib fa innaka adigu wuxuu la hadlaa ninkii ka codsaday inuu risaalada u qoro fa innaka adigu aslaxaka allaahu ilaahay ha ku hagaajiyee sa'altanii waxaad iga codsatay marka sa'altanii waa inadan khabarkeedii laakiin waxaa soo kala dhex gashay jumla ducaa'iya fa innaka sa'altanii adigu waxaad iga codsatay marka aslaxaka allahu wuu soo geliyey sa'altanii waxaad iga codsatay an uwadixa laka inaan kuu caddeeyo min asunnati sunnada xaggeeda aan kaaga caddeeyo amran arrin arrinkaasoo tusabbiru nafsaka naftaada aada ku sabarsiido cala tamasuki bihi arrinkaas qabsashadiisa waxaad iga codsato yuu yidhi inaan sunnada xaggeeda kaaga caddeeyo arrin arrinkaas oo naftaada aad ku sabarsiido oo aad ku qab ku qasabto inay qabsato oo ay ku dhegto tusabiru nafsaka naftaada aad ku sabarsiido cala tamasuki bihi arrinkaas qabsashadiisa wa tadra'u bihi arrinkaasna aad ku difaacdo marka wa tadra'u waxay ku cadfan tahay tusabiru waxaad iga codsatay inaan kuu caddeeyo arrin arrinkaasoo tadra'u bihi isaga aad ku difaace canka ay can nafsika naftaada aada uga difaace shubahal aqaawiili hadallada shubhooyinkooda wa zayqa muxdathaati daalliin kuwa lunsan bidcooyinkooda bidcooyinkaas lumitaankooda naftaada aada uga difaacdo naftaadu inaysan ku lumin aada uga difaacdo wa tadra'u bihi asaga aada ku difaacdo canka naftaada aada uga difaacdo shubaha alaqaawiil alaqaawiil waa jamcu jamcin luqadda carabigu waxay leedahay mufrad iyo muhanne iyo jamac asmaadoodu saasay leeyihiin mufradku waa wixii hal xaba ah muhanuhuna waa wixii laba ah jamcuna wuxuu ka bilowdaa saddex iyo wixii ka badan waxaa dhici karta mufradka in la jamciyo oo la yidhaahdo baytun guri kadibna la jamciyo oo la yidhaahdo abyaad guryo beyt abyaad jamci marka abyaadka waxaa dhici karta mar labaad in lasii jamciyo litakhiir si loo sii badiyo oo la yidhaahdo abaabiit abaabiit marka waa jamcu jamcin abyaadna waa jamac beytna waa mufradkii hadda aqaawiil waa sidoo kale aqaawiil waa jamcu jamcin mufradku waa qowl qowl baa la jamciyey waxaa lagu jamciyey aqwaal hadallo aqwaal baa la sii jamciyey waxaa lagu jamciyey aqaawiil wuxuu yidhi marka watadra'u bihi canka naftaada aada uga difaacdo shubaha alaqaawiili hadallada shubhooyinkooda naftaada aada uga difaacdo wa zayqa muxdathaati daalliin kuwa lunsan oo mubtadicada ah bidcooyinkooda lumitaankoodana naftaada aada uga difaacdo waqad sharaxtu laka alla ilahe waxaan kuu faahfaahiyey buu yidhi minhaajan ay dariiqatan waddo ayaan kuu faahfaahiyey waddo ayaan kuu sharxay minhaajkaasoo muwadaxan la caddeeyey oo la iftiimiyey waddo cad ayaan kuu sharxay uu yidhi oo muniiran ifee waddo iftiimi ayaan kuu caddeeyey lam aalu nafsii wa iyaaka naftayda iyo adiga naftaada kama hagranin ma aanan ka hagran buu yidhi fiihi minhaajkaas dhexdiisa nusxan naseexayn inaan nafteyda iyo naftaada minhaajkaas dhexdiisa ugu naseexayo ma aanan ka hagran buu yidhi oo kama aanan gaabin intii aan naseexay karo waa naseexeeyey lam aalu nafsii wa iyaaka nafteyda iyo naftaada kama hagranin fiihi ay fi lminhaaji wa fii tawdiixihi caddayntiisa kama aanan hakranin nusxan naseexayn iyo khayr miirid bada-tu fiihi minhaajkaas dhexdiisa waxaan ku bilaabay buu yidhi bixamdi illaahi mahadda ilaahay ayaan ka bilaabay waan akri doonaa wuxuu ka bilaabi doonaa xamdigaas bada-tu fiihi minhaajkaas waxaan ka bilaabay bixamdi illaahi xamdiga ilaahay baan ku bilaabay allihii dir rushdi hanuuninta u saaxiibka ahaa oo addoommadiisa qofkuu doono hanuuniya waatasdiidi toosintana u saaxiibka ah qofkuu rabo toosiya allahaas xamdigiisaan ku bilaabay buu yidhi waa kanaa marka wuxuu yidhi alxamdu lilaah allah ayaa ammaan iska leh ammaan oo dhan allah baa iska leh axaqi man dukira saasaa noo wada qoran soo ma aha nuskooyinka khadiga ah ama makhduudada waxaa ku qoran waxaa ku qoran axaqu maa budi'a sidaasaa ku qoran axaqu maa budi'a wa wlaa man shukira saasaa ku qoran sidoo kale axaqu maa dukira waxay ku taallaa kitaabka dahabi alxaafid adahabi shamsudiin alculuw lilcaliyi algafaar saasaa ku qoran isagana ilaan wuu soo naqliyey hadalka musani kitaabkiisu kusoo naqliyey waa kitaab dahabi uu leeyahay oo u ugu talagalay wixii salafka ka sugnaaday oo ku saabsan culuw allahi culuw llahi calaa carshihi inuu kusoo naqliyo raggii uu kasoo naqliyay marka musani baa ka mid ah risaalada waxaa ku taalla axaqu maa budi'a sidoo kale kitaabka ibn اlqayim raxmat ullaahi calayhi ijtimaacu ljuyuushi اlislaamiya isagana saasaa ku qoran axaqu maa budi'a waxaa dhici karta ninkii muxaqiq ahaa marka inuu bedelay oo uu dooriyey hadalkaas axaqu maa budi'ana waa hadal saxiix ah in la bedelo marka uma baahna oo macnuhu wuxuu noqonaa alxamdu lilah allah baa ammaan iska leh axaqu maa budi'a wax wax lagu bilaabo xamdiga ayaa ugu mudan axaqu maa budia ay alxamdu mahadinta allah la mahadina axaqu maa budia wax wax lagu bilaabo ayadaa ugu mudan wuxuu la jeedaa marka xamdiga qofku markuu shay bilaabaa waa inuu basmalada ka bilaabo waa inuu xamdiga ku xijiyo wax wax marka lagu bilaabo wuxuu leeyahay waxaa ugu mudnaansho badan xamdiga ilaahay wa wlaa man allah axad waa kan ugu mudan shukira la mahadiyo axad la mahadiyana allaha ugu mudan insaanka laftigiisa hadduu abaal kuu galo waa inaan la abaal dhicin waa in loo shukriyo ilaa nabigu waxaa ka sugnaatay sala allahu calayhi wacala wasalam inuu yidhi man laa yashkur innaasa laa yashkur illah qofkii dadka axsaanka markay u sameeyaan aan ku mahadin oo aan u abaalgudin ilaahay kuma shukrin shukriga ilaahay marka waxaa ka mid ah qofka ixsaan kuu sameeyo oo wanaag kuu sameeyo abaal kuu gala inaad u abaalguddo nabiga sala allahu alay wasalam haydigiisa waxaa ka mid ahaa qofka hadduu abaal u galo kaana yukaafi'uhu waa abaalmarin jiray wuxuu u sameeyey wax lamid ama ka fiican u sameyn jiray xitaa waxaa dhacday nabiga sala allahu calayhi wacala alihi wasalam nin gaal ah waaiyadii nabigu maka uu joogay ninkaas waa jubayr ibn mudcim aabihiis mudcim ibnu cadiyin markii maka uu joogay nabigu sala allahu calay wasalam fii bidaayati dacwa mar waxaa jirtay uu aaday magaalada daa'if oo ugu talagalay inuu dacwo ka soo guto reer daa'if ma aysan soo dhoweyn nabiga dhibaato badan ay u geysteen waa ka soo cararay wuxuu kusoo laabtay magaaladii maka oo shalay uu ka tegey si uu kusoo galana ma leh waa markii uu dhintay adeerkiis ka bacdi laakiin adeerkiis intuu noolaa nabigu qof bashar ah uma uusan baahnayn oo difaaca ila adeerkiis baa ku filnaa laakiin bacda mowti camihi waayo nabiga waxaa ka hor yimid mudcim ibnu cadiyin wuxuu ku yidhi magaalada maka waxaad ku joogee aniga maganteeda anaa ku magan gelina cid kula hadli kartana ma leh wixii aad sheegay sheeg waa ninkaa la wixii aad dadku u sheegi laheedu sheeg aniga maganteyda cid kuu soo dhaafi karta ma laha isagii wiilashiisii nabigu saasuu magaalada maka ku joogi jiray oo waxaa looga cabsan jiray mudcim ibnu cadiy kadib nabigu waa hijrooday magaalada madiine ayuu aaday magaalada madiina nabigu markuu tagay kadib dagaalkii beder waa tii u dhacay dagaalkii beder gaalada dadkii laga qafaashay waxay dhammaayeen toddobaatan nabigu marka wuxuu yidhi sala allahu calay wasalam low kaana mudcimun xayan fakallamanii fi haa'ulaa'i natna lataraktuhum lahu xadiidku waa saxiixeynku ku jiraa wuxuu yidhi mudcim ibnu cadiin maanta hadduu noolaan lahaa oo uu igala hadli lahaa toddobaatankan oo uu iga codsan lahaa inaan usii daayo maanta usii day lahaa buu yidhi mudcim hadduu maanta noolaan lahaa hadduu intuu i yimaado i yidhaahdo nimankan toddobaatanka ii sii day oo usii day lahaa maxaa dhacay ee jawaarkiisii ayuu uga mahadinama wuxuu yidhi haddaba wa wlaa man shukir waunii calayhi cala allah ilaahay ayaan ammaana waunii waxaan ammaana calayhi cala allah ilaahay baan ammaana allihii alwaaxidi ee keliga ahaa alwaaxid iyo alaxad waa laba isim oo ka mid a asmaada ilaahay labadoodubana waxay tusinayaan tafaruduhu tacaala biluluuhiyati waalrububiyati waxay tusinayaan allah inuu la keliyahay cibaado cibaado cid laleh inaysan jirin waaxidun fi luluuhiyati rusulna wax lagama sii karo cibaadadiisa ambiyana wax lagama sii karo owliyana wax lagama sii karo cid kalena cibaadadiisa wax lagama sii karo keligiisa cibaada iskale sidoo kale allah wuxuu la tafaruday rabbinimo inuu keligii yahay axadka wax abuura keligii uu yahay axadka wax maamula keligii uu yahay axadka wax arsaaqa cidna lama maamusho dunida alwaaxid assamadi ee ah axadka makhluuqaadku xaggiisa ay u cararaan xaggiisa ay u qasdaan asamad macaani baa lagu macneeyey macaanida lagu macneeya waxaa ka mid a asayid alwaaxid ee allaha keligiisa assamadi ee sayidka ah asamad xaggee ka timid kelimadan asalkeedu wuxuu ka yimid min samada ilayhi asaga ayuu u qasday ee qasada ilayhi waxaad leedahay samadtu ilaa fulaan hebel baan u qasday waayo macnaheedu marka asamad waa axadka sayidka ah oo makhluuqaadku ay u qasdaan xaggiisa ay u cararaan markii dhibaata ay ku dhacdo alladii axadkaasoo laysa lahu saaxibatun zawjo aan lahayn xaas aan lahayn walaa waladun caruurna aan lahayn intaas oo dhan wuxuu ka soo qaatay min suurati alikhlaas qul huwa allahu axad allahu samad lam yalid walam yuulad walam yakun lahu kufuwan axad laakiin daahir ahaan inuusan saaxibo lahayn fii suurati ikhlaas kuma jirta soo ma aha laakiin macnaha waa ugu jirtaa oo see ugu jirtaa lam yalid wax ma dhalin haddii la yidhi macnaheedu waa inuusan zawjo lahayn carruur u dhashay ayadoo sariix ahna qur-aanka waa ku jirtaa qur-aanka way ku jirtaa sidoo kale qur-aanka waxaa ku jirta qowluhu tacaala waanahu tacaala jaddu rabbina ma اtakhada saaxibatan walaa walada laysa lahu allah uma sugnaanin saaxibatun xaas iyo walaa waladun caruur oo maxaa ilaahay looga anfinaa waxaa ilaahay looga anfinaa likamaali qinaahu maxaa yeele hodantinimadiisa kaamil ah cid uu u baahan yahay male annagu laakiin xaas waa u baahan nahay caruur waa u baahan nahay maxaa dhacay waxaan uga baahan nahay fuqaraan nahay hadhowdii waxaan u baahan nahay cidna kaabta oo aan kaalmaysanno dunida nolosheeda iyo shadaa'iddeeda aan u kaalmaysanno ayaan u baahan nahay marka fuqaraan nahay kama maaranno laakiin ilaahay likamaali qinaahu lam yattakhid saaxibatan walaa walad ilaahay marka haddii laga anfiyo sifo sifadaas waxaa looga anfinaa sifadaas lidkeeda oo kamaal ah ayaa ilaahay loo subaa hadda ilaahay waxaa laga anfiyey saaxiba iyo walad maxaa yeelay ilaahay waxaa loo sugaa kamaalu alghina jalla ilaahay wuxuu ka weynaaday canilmathiili mid la barbar dhigo ayuu ilaahay ka weynaaday axad ilaahay la barbar dhigo oo lagu mithliyo ayuu ilaahay ka weynaaday ayadana wuxuu ka soo qaatay laysa ka mithlihi shay ilaahay axad la barbar dhigo uma sugnaan jalla cani lmathiili falaa shabiiha lahu ilaahay axad lagu shabaho uma sugnaanin walaa cadiila axad ilaahay lala simana uma sugnaanin cid ilaahay lala simi karo ma jirto asamiici haddaan dhahno nactigiyaan ku wadnaa waxaa kaloo noo furan inaan dhahno assamiicu huwa asamiicu ilaahay waa axadka maqalka badan addoommadiisa oo dhan waxay ku hadlayaan ilaahay waa maqlaa isagoo ka sarreeya carshigiisa ayuu maqlaa markii ay soo degtay suuradda awalkeedu uu yahay qad samica allahu qawla alatii tujaadiluka fii zawjiha wa tashtaki ila allah wallahu yasmacu taxaawurakuma samciga laba maru kusoo laabtay ayaddaas marna isagoo maadi ah marna isagoo mudaaric ah qad samica allah waa maadi qawla alatii tujaadiluka fii zawjiha wa tashtaki ila allah wallahu yasmacu taxaawurakuma isagoo mudaaric ah caaisha radi allahu canha waxay tihi aayaddaas markay soo degaysay nabiga sala allahu calayhi waalaa wasalam haweeneydaas ay kusoo degtay suuraddaas waxaa la dhihi jiray khawla binti taclaba ninkeedana waxaa la dhihi jiray aws ibnu saamit uu dihaaray wuxuu ku yidhi anti calaya ka dahri ummi hooyaday baad igala mid tahay marka way dacwootay nabigay u dacwootay markii nabigay u dacwoonaysa caaisha waxay leedahay guriga dhinaciisaan joogay تبارك الذي وسع سمعه السماوات والأرض اللي با خير كيسو فربتي مقل كيسو سماوات كي أرض إي أرضضة لبدا بأو كالكارو وواسع يهي محاد عي مركي إلهي وليهي والله يسمع تحاوركم إلهي ومقلا كل قدين عيسى أن جوغية الوحي كوال هلا ينالو معنا المقلين استغنوا وحي كم مقلين من فوق سبع سماوات السميع albasiir waa allaha u jeeda makhluuqaadkiisa dhammaantood waa allaha arka alcaliimu waa allaha xog ogaalka ah oo og addoommadiisu waxay ku sugan yihiin alkhabiiru ee xog ogaalka ah waa caliim waa khabiir waa og yahay waa khabiir oo waa ka warqabaa almaniicu waa allaha casiiska ah almaniic wuxuu ka yimid min manuca idaa caza waxaa la yidhahdaa manuca fulaanun idaa caza markuu noqdo nin aan loo dhowaan marka almaniic waa allaha casiiska ah oo qaalibka ah alrafiicu ee sarreeya intaas marka wuxuu ka soo baxay xamdigii iyo allah ammaanitaankiisii iyo naqaa'ista ilaahay inuu ka hufo oo uu ka nasaho masaa-ishii buu marka gelaa wuxuu ka bilaabay alculuw wuxuu yidhi huwa allah caalin calaa carshihi carshigiisa ayuu ka sarreeyaa bidaatihi daatadiisa ayuu uga sarreeyaa fii majdihi sharaftiisa xaal uu ku sugan yahay isagoo majiid ah ayuu carshigiisa ka sarreeyaa huwa isagu allah caalin calaa carshihi carshigiisa waa mid ka sarreeya bidaatihi bidaatihi muxuu uga baahan yahay qur-aanka bidaatihi miyaa ku jirta maya kuma jirto waxaa ku jirta ilaahay inuu carshigiisa ka saro maray uma istawaa cala alcarsh ilan istawaa macnaheedu waa maxay bimacnaa calaa calaa calaa carshihi laakiin nimankii mucadilada ahaa baa madhabkooda waxaa ka mid ahaa culuwullaahi calaa khalqihi inay inkiraan makhluuqaadka ilahay inuu ka sarreeyo ayadaha marka uma istawaa cala alcarshi iyo wixii la mid ah iyo culuwiga ilaahay bay waxay ku macneeyeen waxay yidhaahdeen sarraynta ilaahay qur-aanka uu ku sha ku sheegay waa sarrayn macnawi ah ee daatadiisa makhluuqaadkay ka sarraysaa lagama wado tusaale ahaan fulaan min annaas hebel dadka ka mid ah dadkiisuu dhex joogaa waxaa dhici karta in la yidhaahdo huwa caalin calayhim wuu ka sarreeyaa macnaheedu ma aha meel ayaa ka sarreysa inuu ku nool yahay ee macnihiisu waa ka qiimo badan yahay ayaa laga wada waxay yidhahdeen culuwiga marka waxaa loola jeedaa culuwu lqadri waalmakaan ee daatadiisa makhluuqaadka ka sarreysa lagama wado salafku marka waxay u baahdeen inay inay anfiyaan madhabkaas oo ay yidhaahdaan sarraynta allah makhluuqaadkiisa uu ka sarreeyo waa daatadiisa waa sax makhluuqaadkiisa inuu ka qiimo badan yahay waa sax la anfi maayo laakiin haddana waa in la sugo makhluuqaadkiisa daatan inuu uga sarreeyo caalin calaa carshihi fii majdihi bidaatihi almusani keliya miya bidaatihidaas la keli noqda maya salafka in badan oo ka mida saasay leeyihiin ninka la yidhaahdo ibnu cabdilbari fi kitaabi tamhiid ibnu cabdilbari wuxuu dhintay sanadku markuu ahaa afar boqol iyo lixdan iyo saddexdii bacda salaf buu ahaa laakiin salafka in badan oo ka mida buu wax ka soo naqliyaa ibnu cabdilbari baa wuxuu yidhi wa fiihi daliilun wuxuu ka soo sheekeeyey xadiidkii nuzuulka ayuu ka soo sheekeeyey yanzilu rabbuna ila samaa'i dunya xadiiskii abu hurayra wuxuu uhi wa fiihi daliilun calaa ana allaha caza wajalla fi samaa'i cala alcarshi min fowqi sabci samaawaat xadiisku wuxuu daliil u yahay allah caza wajalla fi samaa'i ay cala asamaa fi bimacna cala allah inuu samaawaadka uu ka sarreeyo cala alcarshi carshiga uu ka sarreeyo min fowqi sabci samaawaat toddobada samana uu ka sarreeyo kamaa qaalat iljamaaca sida ahlu sunnuhu ay qabaan ahlu sunnuhu marka ka soo naqliya warkaas kadibna abu cubayda ayuu wuxuu ka soo naqliyey istawaa maxaa laga wadaa wuxuu yidhi qaala abu cubayda istawaa ay calaa abu cubaydana waa ninka luqada uu u ictimaado alimaamu albukhaari fi kitaabihi asaxiix isagu u ictimaadaa waa nin luqa wuxuu yidhi qaala abu cubayda istawa ay cala waa ka fara maray haddana wuxuu ka soo naqliyey annadru ibnu shumayl buu wuxuu ka soo naqliyey qisadan wuxuu yidhi qaala nadru ibnu shumayl nadru ibnu shumayl baa wuxuu yidhi waa nin luqawi ah muxadifna ah qaala wuxuu yidhi xadathani alkhaliilu khaliil ibnu axmed alfaraahiidi baa ii sheekeeyey khaliil ibnu axmedna waa siibaweyn sheekhiisii qaala wuxuu yidhi ataytu abaa rabiicata alacraabi ninka abuu rabiica alacraabi la yidhaahdo baan u tegay wa kaana min aclami man ra'aytu dadkii aan arkayna ninka ugu aqoonta badan buu ahaa ninkaas faidaa huwa calaa sadxin guri sadxigiisa ayuu saaran yahay guri ayuu xagga sare ka saaran yahay fasallamnaa waa salaamnay buu yidhi faradda calayna salaam salaamtii buu naga radiyey wa qaala lanaa markaasuu wuxuu nagu yidhi istaw saasuu ku yidhi istaw wuxuu yidhi fabaqiinaa mutaxayiriin walam nadri maa qaala wuxuu yidhi waa fahmi weyne waa ku wareernay muxuu ula jeedaa istaw faqaala lanaa acraabiyun ilaa janbihi nin acraabi ah oo dhinaciisa joogay baa wuxuu nagu yidhi inahu amarakum an tartaficuu wuxuu idin amray inaad guriga sare usoo fuushaan saasuu nagu yiri buui luqadda carabiga marka istawaa calaa tusaawi calaa istawaa haddii calaa ay la socoto waxay la mid tahay iyadoo la yidhi calaa istawaa cala alcarshi marka waxay ka dhigan tahay calaa cala alcarshi carshiga ayuu ka sara maray ninka la yidhaahdo ibnuljawsi raxmat ullaahi calayhi nimankii ashaacirada ahaa ayuu ku saamoobay way saameeyeen hadalka ibnu cabdilbari aan ka soo naqlinay ayuu kitaabkiisa saydulkhaadir uu ku naqdiyey markaasuu wuxuu yidhi hadalkiisaan idiin soo guuriye wuxuu yidhi walaqad cajibtu lirajulin andalusiyin waxaan la yaabay buu yidhi nin andalusi ah ibnu cabdilbari baa andalusi ah yuqaalu lahu ibnu cabdilbari baa la yidhaahdaa sanafa kitaaba tamhiid wuxuu alifay buu yihi kitaabu tamhiid fadakara fiihi xadiida nuzuul xadiiskii nuzuulka buu ku sheegay faqaala wuxuu yidhi haadaa yadullu xadiiskan wuxuu tusinaa calaa ana allaha tacaala cala alcarshi ilaah inuu carshigiisa ka sarreeyo liannahu lowlaa dalika maxaa yeeley hadduusan carshigiisa ka sarrayn lahayn lamaa kaana liqowlihi yanzilu macna hadalka nebigu uu yidhi yanzilu rabbuna macna ma lahaadeen ila nuzuul maxaa loo isticmaalaa min aclaa maxaa loo isticmaalaa wahada kalaamu jaahilin waa nin jaahil hadalkiis buu yidhi oo aqoon aan u lahayn macrifat allah ibnuljawsi saasuu ku naqdiyey laakiin ibnu cabdilbari baa ka saxsanaa liannahu kaana calaa madhabi salaf laakiin ibnuljawsi nimanka ashaaciradaha way saameeyeen saas daraaddeed in badan oo ka mida kutubtiisa waxaa ku arka isagoo mutaxayir ku ah ictiqaadka xaggiisa ayib caalin calaa carshihi fii majdihi bidaati wa huwa allah daanin bicilmihi addoommadiisa waa u dhow yahay bicilmi cilmigiisu ku dhow yahay haddana addoommadiisa ilaahi waa u dhow yahay bicilmihi ogaanshihiisa ka warqabtiisa ayuu ugu dhow yahay wa huwa daanin bicilmihi min khalqihi ilaahay makhluuqaadkiisa waa ka agdhow yahay cilmigiisuna u agdhow yahay wa huwa allah daanin min khalqihi makhluuqaadkiisa waa ka agdhow yahay bicilmihi ogaanshihiisa ayuu u agdhow yahay axaata cilmuhu ilaahay cilmigiisu wuxuu koobay bilumuuri arrimaha oo dhan wax kasta ilahay waa og yahay wa anfada fii khalqihi ilaahay khalqigiisa wuxuu ku fuliyey saabiqa almaqduuri ay almaqduur asaabiq marka saabiqa almaqduur waa min idaafati sifati lilmawsuuf marka hore wahuwa daanin bicilmihi qur-aanku sidaasuu sheegaa allah makhluuqaadkiisa inuu ka agdhow yahay cilmigiisa uu agdhow yahay carshigiisana uu ka sarreeyo wadalika macnaa qowlihi tacaala wahuwa macakum aynamaa kuntum ilaahay miciina buu yahay meel kastoo aad joogtaa wuxuu yidhi marka axaada cilmuhu bilumuuri ilaahay cilmigiisu wuxuu koobay arrimaha oo dhan wa anfada fii khalqihi makhluuqiisa ilaahay wuxuu ku fuliyey saabiqa almaqduur ay almaqduur asaabiq qadartii horreyday ayaga abuuritaankooda ka horreyday buu ilaahay ku fuliyey ilan waxaa caalamkan ka dhaca oo dhan waa wax ilaahay uu qadaray waxaan ilaahay uusan qadarin caalamkan kama dhacaan marka makhluuqaadku waxay ku soconayaan qadartaas si waafaqsan qadar qadarkaa saabiqa si waafaqsan bay addoommada ku socdaan wa huwa allah aljawaadu waa allaha deeqsiga ah algafuuru ee dembi dhaafidda badan asmaada ilaahay jawaad miyaa ka mid ah qur-aanka kuma soo aroorin laakiin wuxuu ku soo arooray xadiid uu soo saaray abuu nucaym fi lxilya xadiiskaas wuxuu leeyahay nabiga ayaa wuxuu yidhi sala allahu calayhi wacala ali wasalam ina allaha jawaad yuxibu ljuuda ilaahay waa deeqsi deeqsinimadana waa jecel yahay nabigaa saas yidhi sala allahu alay wasalam waa xadiis saxiixa ragga tasxiixiyena waxaa ka mid ah ashaykhu alalbani raxmat ullaahi calayh wuxuu yihi hada xadiidun saxiix xadiis saxiixa buu yidhi yaclamu ilaahay wuxuu og yahay khaainata alacyun wamaa tukfi suduur yaclamu khaainata alacyun khaaina maxaa laga wadaa haddaba khaaina laba macnoba waa ixtimaashaa in loola jeedo khaaina bimacnaa khiyaana oo laga wada masdar indhaha wax khiyaamitaankooda iyo wax xaditaankooda ilaahay waa og yahay yaclamu khaainata alacyun ay khiyaanata alacyun indhaha khiyaamitaankooda ee waxxadidooda ilaahay waa og yahay in saas lagawada waa suuragal waxaa kaloo suuragal in loola jeedo yaclamu ilaahay wuxuu og yahay al acyuna indhaha al khaa'ina ee wax khiyaamo ee waxxada markaasna waa min idaafati sifati lilmawsuuf sifadii ayaa waxaa loo idaafeeyey mawsuufkii marka al acyun waa mawsuuf khaa'inana waa sifadii labadaas macnaba waa ixtimaashaa labada macno waxaan dhahnay marka koowaad in loola jeedo masdax yaclamu ilaahay wuxuu og yahay khaa'inata alacyuni indhaha khiyaamadooda ee khiyaanat alacyun macno labaadna waa ixtimaashaa oo ah yaclamu ilaahay wuxuu og yahay al acyuna indhihii al khaa'ina ee wax khiyaamayey tafsiirka aayaddaas laga bixiyey ragga mufasiriinta ah wax badan baa laga soo naqliyey laakiin waxyaabaha laga soo naqliyey ragga laga soo naqliyey waxaa ka mid a ibnu cabbaas markuu ayaddaa fasirayo wuxuu yidhi huwa arajulu yakunu fi lqowmi waxaa loola jeedaa buu yidhi nin rag ku dhex jira fatamuru bihi lmar'atu haweeney baa soo mare fa yuriihim annahu yaqudu basarahu ayagoo wuxuu u tusinaa inuu haweeneydaas indhaha ka laaba faidaa ra'aa minhum kaflatan hadduu ka dareemo xoogaa moogaansho ah hadduu is ihahdo xoogaa waa sii jeesteen oo sheekii kusii jeesteen hadduu is idhaahdo laxada ilayha waa fiirina haweenaydii faidaa khaafa an yafti an yaftinuu lahu hadduu ka cabsado inay soo fiiriyaanna qadda basarahu indhaha ayuu laabaa marka ma ilaahay buu ka cabsanaa mase iyaguu ka cabsanaa iyaguu ka cabsanaa wqad calima allahu minhu ilaahay asaga wuxuu ka og yahay buu yidhi annahu yawaddu low nadara ilaa cawratihaa wuxuu jeclaan lahaa inuu cawradeeda fiiriyo hadduu keligii ahaan lahaa ma cafiyeen yaclamu khaa'inata alacyun saasaa loola jeedaa buu yidhi mujaahid asagu wuxuu yidhi yaclamu khaa'inata alacyun waxaa loola jeedaa nadaru lacyuni ilaa maa naha allahu canhu indhuhu inay fiiriyaan wixii ilaahay uu reebay saasaa loola jeedaa waxaad ogtihiin ilaahay inuu xarimay dadka ajaanibta inay isfiiriyaan raggu dumarka ajaanibta kaa inay fiiriyaan dumarkuna ragga ajaanibta kaa inay fiiriyaan ilaahay wuxuu leeya waqul lilmu'miniina qul lilmu'miniina yaquduu min absaarihim wayaxfaduu furuujahum midna waa wasiilo midna waa qaayo qul lilmuuminiina yaquduu min absaarihim aragga ha laabeen aragga laabitaankiisu wuxuu keenaa xifdu lfuruuj laakiin dumarka ajaanibta ah fiirintoodu marka dambe waxay keentay qofku inuu zina ku dhaco si marka zinada loo ilaaliyo taranka bani aadamkana loo xifdiyo wax kasta oo keeni kara qofku inuu zina ku dhaco ilaahay waa xarimay oo ay ka mid tahay fiirintaas oo ay ka mid tahay taabashada oo ay ka mid tahay inay khalwoodaan laba qof oo ajnabi kala ah meel cidlaa isla fadhiistaan hadday doonaan ha dhaheen annagu waa sheekaysanaynaa laakiin waa xaaraan waxaas oo dhan maxaa loo xaaraantinimeeyey marka dambe waxaa ka dhalanaya zino zinaduna waxay keentaa ummaduhu inay halaagsamaan sidoo kale dumarka ilaahay muxuu ku leeyahay waqul lilmuuminaati yaqdudna min absaarihinna wayaxfadna furuujahunna ayaguna araggooda ha laabeen furuujtoodana ha xifdiyeen fiirinta marka qofku uu fiirinaa qof ajnabi ka ah qalbiga waa dishaa tumiitu lqalba qofka xifdigiisa iyo taqwadiisa iyo qur-aanka xifdintiisa iyo culumta uu xifdisan yahay oo dhan waa dhimane hadduusan araggiisa uusan laabin marka dambena waxay keenay qalbiga inuu dhinto saas daraaddeed wax kastoo ilaahay uu naga xarimay dadka faa'iidaha ugu jirta inay iska dhaafaan hadday dhaafi waayaanna marka dambe ayagaa ku gubana wuxuu yidhi yaclamu khaa'inata alacyuni wamaa tukfi suduur wamaa tukfi suduur iyo laabuhu waxay qarinayaan ishaas maxaarimta iyo waxyaabaha ilaahay uu xaaraantinimay marka lagu xado qofku waxa qalbigiisa uu geliyo ilaahay waa ogyahay yaclama marka ilaahay wuxuu ogyahay khaa'inata alacyuni indhaha khiyaamadooda ilaahay waa ogyahay iyo xaditaanka ay xadayaan waxyaaba aan loo xalaaleyn iyo wamaa shay baa ilaahay ogyahay tukfii ay qarinayso assuduuru laabtu waxa laabtu ay qarinaysana ilaahay waa ogyahay ilahay waxba kama qarsoona alqadaa walqadar falkhalqu khalqigu caamiluuna waxay ku camal falayaan bisaabiqi cilmihi ay bicilmihi saabiq cilmigiisii horreeyey meeshaan wuxuu ga hadlaa alqadaa walqadar wuxuu rabaa nimankii qadariyada ahaa madhabkoodii inuu fanido waxba kama jiraan inuu ka soo qaado alqadaa walqadar culimmadu waxay dhaheen wuxuu leeyahay afar martabadood qofka muslimkaa marka leeyahay qadarta ilaahay qadihiisa waa rumeeyey sida xadiiska jibriil ku jirtay wa an tu'mina bilqadari khayri wa sharihi macnaheedu wixii qofku inuu rumeeyo waxa dunidan ka dhici doona allah inuu hore u ogaa waxaan ogeyn wuxuusan ilaahay uusan ogeyn dunidan ka dhici maayaan wax fiican iyo waxun dhammaan haddana inuu ilaahay looxul maxfuudka ku qoray haddana ilaahay inuu doonay haddana uu socodsiiyey hadihi maraatib اlqadar alarbaca ilaahay waa ogaa looxul maxfuudkuu siduu ogaa uu ku qoray waana doonay waana socodsiiyey ilaahay marka wuxuu yihi falkhalqu khalqigu caamiluuna waxay ku camal falayaan bisaabiqi cilmihi bicilmihi saabiq ogaanshihiisii hore ayay ku camal falayaan waxay samaynayaan oo dhan waa wax ilaahay hore u ogaa saas uu la jeedaa wanaafiduuna waa fulinayaan limaa khalaqahum lahu wixii ilaahay uu u abuuray ayay fulinayaan oo min khayrin khayra wa sharin shara hadduu khayr ilaahay u abuurayna khayrkaasuu samaynaa shar ilahay hadduu abuurayna shartaasuu samaynaa ilahay muxuu leeyahay huwa aladii khalaqakum fa minkum kaafir wa minkum mu'min sidoo kale aayad kale ilahay wuxuu ku leeyahay walaqad dara'naa lijahannama kahiira min aljinni waalinsi jahannamo waxaan u abuurnay in badan oo jinka insiga ka mid ah ayaa jahannamo loo abuuray in badan oo dadka kamid a waxay u abuuran yihiin naar waa wax marka ilaahay u ogaa qofkan inuu sidaa yeeli doono inuu macaasidaa samayn doono kufrigaa inuu samayn doono naarna uu ku mudan doono ilahi waa ogaa laakiin ma ku qasban yahay inuu sidaa yeelo maya kuma qasbana ikhtiyaarkiisa iyo mashiyadiisaay ku xihan tahay isaga doorashadiisa ay ku xihan tahay qof ku qasban ma jiro inuu macaasi sameeyo ilaahayna xujo uga heli maysid inaad tidhaahdo macaasidaas waan ku qasbanaa maya kuma qasbanid daacada waa samayn kartaa bikhtiyaarik macaasidana waa samayn kartaa biikhtiyaari faman shaaa falyu'min waman shaaa falyakfur ilahay wuxuu noo tilmaamaa marka dadku inay mashii'o leeyihiin iimaankana inay mashii'o ku sameeyaan kufrigana inay mashii'o ku sameeyaan laakiin waxaas oo dhan mashii'ada ilaahay bay haddana hoos imaanayaan ila ilahay wuxuu leey wamaa tashaa'uuna ilaa an yashaa allah waxaas oo dhan wax ilahay hore u ogaa qofka naarta gelaa inuu sidaa yeeli doono ilahay waa ogaa qofka jannada gelaa inuu sidaa samayn doono ilahay waa ogaa sidaas daraaddeed xadiiskii abi xadiiskii ibni mascuud oo saxiixeynka waxaa ku jirtay qofka inta uu ku jiro caloosha hooyadiis baa waxyaabaha loo qoro waxaa ka mid a wa shaqiyun aw saciid inuu ahlu janna yahay inuu ahlu naar yahay ogyahay marka ilaahay waxaa kaloo saxiixeynka ku soo arooray min xadiidi caliy ibn abi aalib radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi kunnaa juluusan cinda anabiyi sala allahu alayhi waala wasalam nabiga agtiisa ayaan fadhinay buu yidhi fii janaazatin janaazo faqaala nabigu wuxuu yihi maa minkum min axadin qof idinka mida ma jiro ilaa waqad kutiba maqcaduhu min aljannati wa maqcaduhu min annaar qof adinka idinka mida ma jiro ilaa hadduuba jiro jannada meeshuu ka geli lahaa ama naarta meeshuu ka geli lahaa waa la qoray su-aal baa marka nabiga la weydiiyey sala allahu alay wasalam faqulnaa yaa rasuula allah afalaa natakilu oo maxaan u daalaynaa marka maa iska dayno camalkan iyo salaadan iyo cibaadaadkan maa iska dhaafno haddii janna naloo qorayna jannaan geli doonaa haddii naar naloo qorayna naaraan gelaynaa maxaan u daalaynaa maa iska dhaafno oo su-aal imaan karta qaala wuxuu uhi icmaluu may hadaynina camal sameeya fa kullun muyasarun limaa khuliqa lahu qof kasta wixii loo abuuray waa loo fududayn doonaa qofkii janno ilaahay u abuurayna camalka jannadaa loo fududayn doonaa qofkii naar loo abuurayna camalka naartaa loo fududayn makhluuqaadka waxaa ka mid ah axad inuu laba ragcad tukado ay kala weyn tahay buu kusoo dhacdo macaasi oo dhan inuu sameeyana wax kasta ay kala fudud tahay basharku ka mid yahay qofna ilaahay inuu darfata cayn uu caasiyo ahalkiisa iyo maalkiisa iyo caruurtiisa oo dhan ma dhaafsiisanayo mid kasta marka waxaa loo fududeeyay wixii loo abuuray fa kullun muyasarun limaa khuliqa lahu wuxuu yidhi wanaafiduuna waa kuwo fulinaya limaa khuliqa lahum limaa khalaqahum lahu wixii ilaahay uu abuuray oo min khayrin wanaag ah wa sharin shar ah laa yamlikuuna lianfusihim naftooda uma hantaan min aaacati daacada xaggeeda nafcan wax nafci ah ugama hantaan naftaada wax nafci ah oo daaco ah uma soo jiidi kartid haddaan ilahay ku waafajin walaa yajiduuna ilaa sarfi lmacsiyati macsida ka leexinteeda caasinta ilaahay in laga leexiyo canhaa nafta laga leexiyo uma hantaan dafcan difaaci naftoodana kama difaaci karaan oo uma soo jiidi karaan macsida inay ka leexiyaan haddii ilahay uusan waafajin wa hada macnaa qowlina laa xawla walaa quwata ila billah kelimadaasay ku dhisan tahay laa xawla walaa quwata ila billah laa xawla macnaheed waa maxay xeelad aan macsida ilaahay uga leexano ma lihin naftana uma hanano walaa quwata awood aan daacada ilaahay kula imaano ma lihin ila billah ilahay inuu na waafajiyo maahan haddii salaad aad tukato bitawfiiq illaahi baa ku tukatay marka waxaad u baahan tahay inaad ilaahay uga mahadnaqdo tukashada aad tukatay sadaqo haddaad la baxdo bitawfiiq illaah maxaa u baahan tahay ilahay inaa uga mahadido hadduusan ku waafajin lahayn ma aadan sadaqaysateen ilahay haddaa u tasbiixsato oo aada xusto bitawfiiqihi maxaad u baahan tahay ilahay inaa uga shukrido ilan hadduusan ku waafajin lahayn ma dakartahu saas daraaddeed nabiga sala allahu calayhi waalaa salam iyo saxaabadu markay masaajidka dhisaayeen waxay dhahayeen allaahuma lowlaa anta mahtadayna walaa tasadaqna walaa sallayna ilaahu adigu haddaadanna hanuunin ma aanan hanuuneyn lowlaa anta mahtadayna walaa tasadaqnaa wax ma sadaqaysaneyn walaa sallaynaa ma aanan tukaneyn lowla allah marka cibaado kasta oo aad samaydo bitawfiiq illahi baa ku samayday soo maaha maxaad u baahan tahay markaas inaad ilaahay uwa shukrido inuu ku waafajiyey hadduusan ku waafajin lahayn ma aadan samaydeen sidoo kale macaasi kasta oo naftaada laga leexiyo waxaa looga leexiyey bitawfiiq illaah waxaad u baahantay marka ilahay inaa uga shukriyo annahu wafaqaka liijtinaabi maxaarimihi maxaarimtiisa inaad ka dheeraato inuu ilahay ku waafajiyey hadduusan ku waafajin lahayn sida dadku qaarkood ay u dhex dabaalanayn baa u dhex dabaalo lahayd hada wabilah towfiq wsala allah wslam calaa nabiyina mxamed wala saxbi wslam